Al-Xaramayn Academy waxa uu ka mid yahay machadyada waaweyn ee ku yaala magaalada Jowhar waxaana wax ka barta arday isugu jirta wiilal iyo gabdho. Iskuulka ayaa bixiya maadooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Soomaaliga, Xisaabta iyo Kuliyadda Caafimaadka. Ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga ayaan wax ka weydiiyay waxyaabaha ay ku bartaan iskuulkan.
kudhawahay si wanaagsan anigoo magacaygu yahay Siciide Axmed Maxamed iskuulkan waxaa kusoo biiray labada kun iyo labaatan iyo labadii anigoo aanan waxba ka garanayn abcda xataa wax ay tahay maantana waxaa gaaray heer aan akhri karo ingiriishka meel walba uu ku qoran yahay intaana waxaa igu soo dadaashay macalimiinteeda sharaf iyo karaamo ayaga iyo anagaba waynu tahay maanta waxaan nahay gruubka ugu sarreeyo gruubka ku xigo awalna waxba maanan garanayn xataa abcda waxa ay tahay iyo meesha ay ka bilaabanaysa haddana waxay soo bareen waxaa ka bartaa maadada luqadda ingiriishka ah ayagoo si wanaagsan fahan aqoon intaba ku dheehan tahay ay barayaan waxaa ku doortay because maadaama ayada tahay luqad caalami ah oo maanta adduunka soomaaliyeed meel walba looga hadli karo sidaas awgeed ayaan doortay in aan anigana barto ummadda soomaaliyeedna qaybtay bartaan ka mid noqdo soomaalida badanaan waxaay dhahdaa gabar wax bartay waa bulsho wax baratay aniga maanta waxaan aaminsanahay haddaa wax barto inay biri aniga anficayso ubadkaygana aan bari kara aan fahansiin karo haddaa maanta wax baranin biri ubadkayga wax imeeri dhahaan ama kale isharax ma aanu sharax kara laakiin maanta haddaa aan barto daawadu xataa oo farmashyada laga soo qoraa inay dhacday inay hadda socoto waa kala garanayaa because muhiimaday gabdhaha waxbarashada u leedahay in ay wax fahmaan waa midaas magacaygu baabila xasan maxamed waxaa kusoo biiray labadakunsagaalka waxaa ka bartaa luuqada ingiriishka sidoo kale caafimaad waa ka barta neersin ah leefalka hadda joogay markay imaanaya ma islahan haddana waxaa ahay ardayda oo sanadkan qalinjibi rato wax badanna waan ka bartay wax badan aan hor u aqooninna way bareen macalimiintan tayada leh waxaa dadka ku baraarujinaya inay ingiriishka bartaan luuqada ingiriishka iyo caafimaadka waxaa si fiican kuu baraya iskuulka alxarameen muhiimad badan ay leedahay sida uu la ogyahay hadda badana meel walbaa degteed ingiriishka uu ku anfacaa ingiriish la-aan qof oo yacni oo wax la qabo kara ma lahan ingiriishka meel walba jaamacad iskuul weyn bareefad wax walba ingiriishka kaga horeeyo macalimiinta waa iska wada fiicannahay dhammaantood waa macalimiin ardayda xusmeeya waa akhlaaqda baro ingiriishka baro wax walbo macalimiin oo u hogaansa ardayda fikirka noocaas waxaa ka aaminsanahay qof walba asaa iska dhaadhiciya gabar wax ma bari karto gabar haddii wax barto wax jikle u dambeysa dadka ayaa iska dhaadhiciyeen laakiin gabar wax barata waa bulsho wax bartay saasaa dhihilahay gabdhaha waxa bartaano dhanka kale maxamed cabdi cabdulaahi oo ah maamulaha alxarameyn academy ayaa rediyo isna ugu warbixiyey aas-aaska dugsiga iyo waxyaabaha ku dhaliyay in ay furaan
alxarmeyn academy waxaa la aasaasay sanadii labada kun iyo labaiyo tobankii ayaa la aasaasay oo hadda muddo labaiyo toban sano ayuu jiraa oo sanadka saddex iyo tobanaad ayaa noo bilaaban doono sanadka soo socdo waxaana nagu dhaliyay inaan iskuulka aas-aasno baahi waxbarasho oo markaa ka jirtay magaalada jowhar oo markaa waxbarasho saas usii badna ay ka jirtay baahidaasaa nagu dhalisay inaan iskuulka aas-aasno iyo muxuu ahaay markaasoo anagoo aan u fahmaynay in cilmiga aan soo baran inaan bulshada aan sii gaarsiino maadaama cilmiga haddii aa baratay ku fiicanta inaad bulshada aad sii gaarsiiso waxyaalahaas ayaa nagu sii dhaliyay inaan iskuulka aan aasaasno xilligaa iskuulkata wuxuu bixiyaa language luuqada ayuu bixiyaa sidoo kale wuxuu bixiyaa subjects maadooyin ayuu bixiyaa oo waxaa kamid sucaal ahaan qeybt lagu magacaabo language department qeybta luuqadaha luuqada ingiliishka luuqada soomaaliga luuqada carabi lagu barto qeybta muxuu ahay maadooyinka caadiga waxaa kamid ah maadooyinka liskuresantifa subjects iskuulka wuu bixiyaa sidoo kale wuxuu bixiyaa maadada xisaabta wuu bixiyaa qayb waxaa jirta oo lagu magacaabo health department oo caafimaadka nuucyadiisa kala duwan haddii ahaan lahayd caafimaadka guud oo general health isku yiraahdo nersonka wuu bixiyaa iskuulka first aidka nutritionka ners muxuu ahaa public health advansadka kusoo kordhinayno marka iskuulka qaybahaas ayuu bixiyaa oo mar walbaba muxuu ahaay bulshadu kaa qabtiraa wallaahi horta ardayda waxaa waaye waxay isugu jiraan welila gabdha isugu jiraan